sabuuraddii soddon iyo sagaalaad waxaan idhi jidadkaygaan iska jiri doonaa si aanan carabkayga ugu dembaabin oo afkayga waxaan ku qaban doonaa xakame inta kii shar lahu i hor joogo waan carab beelay oo shib baan iska idhi oo waan ka aamusay xataa wixii wanaagsanaa tiidhaanyadaydiinna waa kacday qalbigaygu uurkayguu ku kululaaday oo intii aan fikirayey ayaa dabkii shidmay markaasaan carabkaygii ku hadlay oo idhi rabbiyow i ogeysii ugu dambaystayda iyo cimrigayga dherarkiisu intuu yahay oo i ogeysii inta tabardarradaydu tahay bal eeg maalmahayga waxaad ka dhigtay calaacal ballaarkeed oo cimrigayguna hortaada waxba kuma aha hubaal nin kastaba marka xaalkiisu ugu wanaagsan yahay dhammaantiis waa bilaash selah hubaal nin kastaaba wuxuu ku socdaa hawo been ah hubaal waxay ku rabshaysan yihiin hawo been ah isagu maal buu tuulaa mana uu yaqaan kii urursan doona haddaba sayidow bal maxaan sugaa waayo rajadaydu adigay kugu xidhan tahay xadgudubyadayda oo dhan iga samata bixi oo ha iga dhigin mid nacasyadu caayaan anigu waan carab la'aa oo afkaygana ma aan kala qaadin maxaa yeelay sidaasaad yeeshay haddaba balaayadaada iga durki maxaa yeelay waxaa i baabi'iyey weerarka gacantaada markaad dadka canaanta ku edbisid xumaanta daraaddeed waxaad quruxdiisa ka dhigtaa inay u baaba'do sidii balanbaalis oo kale hubaal nin kastaaba waa bilaash selah rabbiyow baryadayda maqal oo qayladaydana dhegta u dhig oo ilmadaydana ha iskaga aamusin waayo waxaan ahay qariib kula jooga oo masaafir ah sidii awooyaashay oo dhammo ay ahaan jireen ii tur itaalkaygu mar ha igu soo noqdee intaan meesha tegin oo aanan mar dambe ka soo noqonayn